إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarun cusub oo lagu barto luuqadda carabiga ayaa laga furay degmada bu'aqable ee walaayada hiiraan walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa kulan cilmiyeed u qabatay haweenka ku dhaqan magaalada jilib ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo shabeellada hoose imaarada islaamiga ah ee afghanistaan ayaa ballanqaaday baahinta isdaar cusub oo xiiso badan walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa weli wadda xamlada la magac baxday waxaradilmu'miniin taas oo lagu boorinayo dadka muslimiinta ah abwaan hadraawi oo ka mid ahaa abwaanada ugu waaweyn abwaanada soomaaliyeed ayaa shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa dad ayaa ku dhintay waddanka maraykanka kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarun cusub oo lagu barta luuqadda carabiga ayaa laga furay degmada buuqa qable ee walaayada hiiraan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd
degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa laga furay macad cusub oo lagu baran doono luuqadda carabiga machadkan ayaa lagu magacaabaa khaliil ibnu axmed alfaraahiidi waxaana munaasabadii lagu daahfurayay kasoo qayb galay culimo mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda wuxuuna ka waramay ahmiyadda ay leedahay barashada luuqadda carabiga alluqa alcarabiya oo maanta macad lagu baranayo luqadu meesha loo fadhiyo furitaankiisa fadli waxaa ugu filan iyo ammaan allah subxaana wa tacaala inuu doortay oo uu doortay inuu qur-aankiisa ku soo dejiyo qur-aankeena aan akrinayna walaalayaal ee wax ka sharaf badan jirin ee kalaamuraxmaan ah ayaa luqa carabiya ku soo degay ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan alla subxana wa tacala saasuu leey waanu soo dejinay qur-aanka isagoo ah qur-aan carabi luqa carabiya loo nisbeeyey taasaa marka sharaf ugu filan allah subxana wa taala inuu ku hadlay in qur-aanku waa kalaamullaah ilaahay baa ku hadlay oo doortay luqadan carabiga oo ka doortay luqooyinkii kale marka waa manqabada ama sharafta ugu weyn waa inuu qur-aankeenna alla subxana wa tacala uu ku soo dejiyey barashadeedu marka culummadu waxay leeyihiin waa waajib ibnu teymiya raximah ullahu tacala wuxuu ley ina luqa alcarabiya min addiin luqadu diintay ka mid tahay wa macrifatuhaa fardun waa waajib macrifadeeduna waa waajib qof kastoo muslim ah luqa carabiya inuu barto waa waajib maxaa yeele fahmul kitaabi wasunna waa faran sida ogtihiin sidoo kale nabadoon maxamed sheekh oo ka mid ah nuqabada soomaaliyeed ayaa dadka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan macadka khaliil binu axmed ee laga furay wilaayada hiiraan gaar ahaan buqa qable bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shacaab mujaahidiin isku hawshay in ilaahay diintiisa la barto rag iyo dumarba macaahidda aad arkaysaan bishii meelaha ugu yar saddex iyo afar laga furaayo khaas ahaan walaayad hadda aan joogno hiiraan degmada boqa qable maktabka dacwada si gaar ayaan ugu mahadcelinaynaa walaalayaalow intaan luqada carabiga hadday barato annaga dhanaa baranayno insha allah sababtoo ah hooyo kasta ama gabar kasta gurigooda haddii looga hadlo luqada carabiga ilmaha yararka waa ay qabanayaan ilmaha alaabta markii la adeejinaa wax carabi haddii looga sheego markii lala hadlaya carabi looga sheego marka guriga haddii looga hadlo oo deriska ay iskula hadlaan waxaan rajaynaynaa insha allah in luqadeenni ay soo noqon doonto oo guri luqadeennii hooyan ay noqon doonto luqadeennii rasmigeed oo carabiga aheed furitaanka machadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkii tegay isla degmada buqa qable laga furay machadka arraxme ee barashada qiraa'aadka iyo culumta kale ee ka kooban sharci iyo maadiintaba walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa kulan cilmiyeed u qabatay haweenka ku dhaqan magaalada jilib ee jubbada dhexe waxaa ka waramaya sakariya cumar kulan cilmiyeedkan oo loo qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jilib islamarkaana looga niqaashayay mawaadiic kala duwan ayaa waxa uu galay maalintiisii labaad iyadoona ay ka soo qaybgaleen marti isugu jirtay culamo aqoon-yahano iyo barayaal ka kala socday bahda waxbarashada madasha uu ka socday kulanka ayaa waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan waxaana ka mid ahaa dadkii ka hadlay sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culummada diinta islaamka waxaana uu jeediyey kelimad u badneed baraarujin qalbiga ma ka tiro alxamdu lilah shukr ilah qalbiga ma ka tiro xubnahaagu ma waafaqeen alxamdulilah shimid carabka aad ka leedahay eed qalbiga ka leedahay cadaabka allah lagaga badbaadaya allah wuxuu leey maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kaana allahu shaakiran caliim ilaahay muxuu cadaabkiina ku fash ku filayaa subxaana wa tacaala in shakartum haddaad ilaahay ku mahadisaan subxaana wa tacaala wa aamantum alla aad rumaysaan allah subxaana wa tacaala cadaabkiisa lagaga badbaadayaa jalla wacala allah muxuu leeyahy jalla wacala والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله وكي أوركه يدك صاري wax aad kala garanaysaan inaydiina jirin intaas kadib waxaa la soo dhoweeyey abuu maxamed oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay kulanka kana socday bahda waxbarashada waxaana uu ifiyey ahmiyadda qoyska muslimka ah iyo kaalinta uu bulshada ugu jiro ahamiyadda qoyska muslimkaa haddaan ishaarno waxaan ku soo koobi karnaa dowladda islaamku waxay ka dhisantaa fardi saalixa qof isagu hagaagsan iyo usra saalixa qoys hagaagsan iyo mujtamacun saalix intaa markii la helo maxaa dhalanaysa addowlatu almuslima saalixa marka qof walba wuxuu xusuuso yacni almashaakil alusariya waxa maanta guryaheenna hadidaya maxay yihiin ayna alkhalal xaggeennana ka haystaa taa waa arrin guud ugu dambayn waxaa hadlay waaliga gobolka jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla marka waxaan leenahay dhammaan dadka muslimiinta ah ha ku baraarugeen cadowga ilaahay qorshihiisa ha ogaadeen inay mar walba aysan ka gaabinaynin inay islaamka ay dabargooyaan inay muslimiinta ay dhagraan mar walba habeen iyo maalin waxay u soo jeedaan inay ilaahay subxaana wa tacaala nuurkiisa ay tirtiraan wallaahu mutimu nuurihi walow kariha almushrikuun walow kariha alkaafiruun mar walba waxay doonayaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa say u gaaloobeen inaan u gaalowno ayay doonayaan kulankan ayaa waxa uu u muuqday mid diiradda lagu saarayay horumarinta aqoonta haweenka iyadoo wilaayaadka islaamiga ay ka dhacaan kulamo kuwan la mid ah oo maamulada islaamiga ay la yeeshaan qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolka shabeellada hoose haddii aynu ka hormarno gobolka banaadir rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin xaafadda carafaad ee degmada yaakshayd ay kaga sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la beegsaday ayaa ku sugnaa degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa ballan qaaday baahinta istaar cusub oo xiiso badan faahfaahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed cali
mu'asasada alhijra oo ka mida garabyada warbaahineed ee imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa ballan qaaday isdaar cusub oo xiise badan kaas oo ay baahin doonto saacadaha soo socda horudhac kooban oo soconaya qadar laba daqiiqo ah ayay baahisay mu'asasada alhijra oo lagu soo bandhigayo muuqaalka iyo waxa uu ku saabsan yahay waa mucaskar heerkiisu sarreeya oo loogu magacdaray al-faatix kumando waxa uuna soo bandhigayaa mujaahidiinta oo qaadanaya funuunta kala duwan ee dagaalka diyaarado helikobteris ah ayaa ka qayb qaadanaya tababarka waana muuqaal si aad ah loo diyaariyey sidaba laga dheehan karo horudhaca kooban ee la baahiyey isdaarkan lagu wado inay baahiso mu'asasada al-hijra ayaa ku soo aadaya iyadoo hal sano ay ka soo wareegatay markii ay imaaradu si dhammaystiran ula wareegtay guud ahaanba dalka afghanistan
سبيتليس بالمسير يومك يوم أمير
walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa weli wada xamlada la magac baxday waxaradilmu'miniin taas oo lagu boorinayo dadka muslimiinta ah xamladan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya culummada odayaasha dhaqanka iyo waxgarad kala duwan malaaq macalin muxiyidiin oo ah guddoomiyaha nuqumada walaayada bakool ayaa qayb ka ah odayaasha ka qayb qaadanaya boorinta bulshada ilaahay mahdi waay dadkan lala kulannay oo taxriidiinkii iyo jihaadkii iyo camalkii ahaa in dadka aan ku boorino maadaana xamlad cusub la galay annaguna mas-uuliyadda ilaahayna saaray meeshaan haddana ku xijinay waan ka gudubnay waxaan aanay abagbedey magaalo la yidhaahdo ilaahay baa mahadlay meeshii haddana dee hamladii aan wadnay baan odayaashii dhaqanka meeshii joogeyn waan la kulnay oo oo filkeena ahaa iyo dadweynihiina bannaankii iyo ayaanu kula kulannay hadday gabdhihii ay yihiin hadday shucuubtii da-yarta ahaa iyo haddii odayaasha ahaa oo dhan waan la kulmaynay waan kasoo gudubnay waxaan nimid meesha la yaraado yokoyow sidaasoo kale odayaashii dhaqanka waan la kulannay fadhi aan la samaynay oo ulijeedyadii aan lahayn waan u sheegnay sidoo kale waxaa asna kelimad jeediyey maxamed nuur oo ah hafayeenka odayaasha bakool xaaladaha dalka jara dadka waa dad ahlu jihaad ee wahaayeen haddii dhalinyaro iyo haddii waayele iyo haddii odadhaqan iyo culimaa udiinsho dadkii eed iyo eed barnaamijkaas miyaa la dhacsanaayeen runtii may runtii xusud mudanaatay isla tiyeeglow markii una ku bilaawni mala una boogani mayba kumanaatay se degma oo ma aragnay runtii degmadu shilaystoodaba goobada ku seeni inta kaleena dhowr meelood ku seeni laba si tamaanba ma aragnay kulankaas ka jarnay runtii durbe may degdeg ma aragnay arrintiyeeda ku jubaabay runtii oo jawaab badan hadda nin muuqanta runtii oo guul ah inay la taageero jihaadka inay maalin walba ma aragnay magaalooyinka ku bahayaan mucaskaraadka lagu bahaaw weliba mucaskaraadka nagadi riga awood leyle la bahoy hataa dadka lahaas ku nagaw laysku reebreebayohay xamlada waa xarid ilmu'miniin odayaasha sidoo kale ka hadlay waxaa ka mid ahaa malaaq cabdulaahi maxamed yare haya caliljihaad hobleerumataasaan ka hadlaraasa maslahayn eedi eed aradeeda umad xeellano teegano dhigdee surintaa aradeeda awaamirtii waalee gobolka xakubata haya caliljilahayti eedi eedanka dhegalnugulo aradeeda nkoyle oo hadii madooba dadki waxaa kooy waysan fadahayleer aradeedan haniinshal hiraan migil ibalaan waayel iyo kabiir haniinshal hiraan iyo argaani marka dhana kastaba boobaada ku fiirada dadka aradeeda walasku horahaaye dadlasku horahayo sade arade wararkii oo ajiibaano waxaan haadaraayaan reedninka suri ma lasku eraayo sababtoo aradeeda dadka maxabadiisba meeliyeeda dhan iyadoo dadkii leegna casanahay nololu fado haadaroogeete haadoo hatana ardeeda gaabkaas iyo kolleyin dhaqamahayan abwaan hadraawi oo ka mid ahaa abwaanada ugu waaweyn abwaanada soomaaliyeed ayaa shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa faahfaahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed cali waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed kuwa ugu waaweyn abwaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay xanuunsanayay waxaana geeridiisa xaqiijiyey qoyskiisa geerida hadraawi ayaa dal iyo dibadba laga hadal hayaa maxamed waxa uu ku dhashay magaalo madaxda gobolka togdheer ee burca sannadkii kunsagaalboqolafartaniyosaddexdii waxa uuna ka dhashay qoys faqiir ah oo ka koobnaa sagaal carruur ah hal gabar iyo siddeed wiil maxamed ibraahim markii uu toban jir ahaa waxa uu aaday dalka yeman isagoo wakhtiga laga bilaabo la noolaa adeerkiisa iyadoo magaca uu ku caanbaxay ee hadraawi uu halkaa ugu baxay waraysi uu bixiyey ayuuna ku sheegay magacu inuu asal ahaan yahay abuhadra oo uu macallinkii dugsiga u bixiyey maadaama uu ahaa mid ardayda aada ugu sheekeeya misna ka qosliya markii uu dugsiga ka baxayna wuxuu macallin ka noqday mid ka mida dugsiyada hoose ee dalka yeman markii ay soomaaliya xurnimada qaadatay gobolada waqooyi iyo koonfurna ay midoobeen ayuu hadraawi kasoo tegay dalka yeman isagoo dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo gaar ahaana magaalada muqdisho wuxuuna halkaasi mar kale ka bilaabay noloshiisa wuxuuna ku biiray jaamacadda ummadda oo uu ka qalinjabiyey oo isla ayadana uu bara ka noqday mar waxaa xiray madaxweynihii milatariga ahaa ee maxamed siyaad barre sidoo kalena wuxuu muddo baaritaana ka waday dhulal dhowr ah sida ingiriiska wuxuuna leeyahay maansooyin uu ku fadeexaynaya dhaqamada xunxun ee reer galbeedka sida dimuquraadiyadda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan dad ayaa ku dhintay waddanka maraykanka kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood ugu yaraan laba ruux oo amerikaan ah ayaa ku dhintay kadib markii ay laba diyaaradood iskula dhaceen waqooyiga gobolka californiya ee dalka maraykanka shilkan ayaa dhacay maalintii shalay waxaana diyaaradahan ay isku dhaceen xilli ay isku dayayeen in ay ka soo caga dhigtaan mid ka mida garoommada ku yaala gobolka californiya ee waddanka maraykanka diyaaradahan oo ahaa kuwo yaryar ayaa waxaa mid ka mida saarnaa duuliyaha oo keliya lamana soo warin haddii ay waxyeeloobeen dadkii ku sugnaa garoonka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa